bismillahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan halkan waa idaacadda jowhar kuna soo dhowaada qodobadaan idinku haya warka duhurnimo kuwooda ugu doorkaroon wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle oo dayactir iyo qoys ku samaysay kanaalka kilibaada ee magaalada jowhar waxaana wasaaraddu ay kanaalkaasi ka jirta xariga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibarre ayaa dhagax dhigay xarunta golaha culimmada soomaaliyeed ee daarul iftaa guddoomiyaha gobolka banaadir oo markii u horreysay magacaabistiisa kadib dhagax dhigay labaatan waddo oo wada interloog ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya oo kormeer shaqo ku tegay xarunta wasaaradda warfaafinta soomaaliya qodobadaasi warka dibadda ayaan idinkugu hayaa dhegeystayaal u diyaar garooba warka oo intaas ka faahfaahsan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan halkan waa idaacadda jowhar waa duhurnimo isniinaha taarikhda ay ku beegan tahay lixda bisha janawari anigu waxaan ahay maxamed amoore abdulqaadir bilaag ayaa duhurnimadan warka noo farsameynaya warkii oo faahfaahsan
wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshalle oo kaashanaysa hay-adda faw ayaa maanta xariga ka jartay kanaalka kilibaada oo qodis iyo dhismo uu ku socday bilihii ugu dambeeyey wasaaradda ayaa hirgelisay in dhismooyin iyo qodis loo sameeyo in ka badan afar iyo toban kanaal oo ay ku waraabaan beeraleyda deegaanada jowar hoos yimaada waxayna ka duulaysay wasaaradda in la kordhiyo wax soo saarka beeraleyda hirshabelle kanaalka kilibaada oo ku yaala tuulada mooyiko oo wasaaraddu ay xariga ka jartay ayaa waxa uu xaqatiri doonaa baahida wax soo saar ee beeraleyda kanaalkaasi ku waraabta beeraleyda kanaalka ayaa waxaay ka mahad celiyeen shaqada wasaaraddu ay qabatay waxaan mahad ballaaran aan u celinayaa wasaaradda beeraha iyo shirkaddii faaw u isku jirkeeda oo kanaalkan noo qoday waa ku mahadsan yihiin mahad ilaahayay leedahay kanaalka alxamdulilah rabbilcaalamiin shukro si fiicnaan walgu qoday waanuu wanaagsan yahay ilaahay waxaan ka baryayaa wasaaradda iyo hay-adaha inas ajir alla ka siiyo
waanuu mahad celiyey unka u mahad celinaynaay cadaad ii sinaan iyo eexsha la'aan shaqa labaad qabto shaqa cadaad ayaa noo qabteen aasxanta jisikada ilaahma iskale ununkoo ah beeraaley ah oo kii baadaay oosnaga duugmay ilaanu soo dadejiyey waadnoo dayactireen waanoo sameeyeen waanoo wanaajiyeen gees ilaa gees farxad ayaan u jiifnay ukana farxad ayaa u jiifa sidoo mahad celiya ayaa u mahad celini nascalire ilaanaagayaayo ilaanaagayaayo tawfiiqda noo waafajiyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa sheegay inay wasaaraddu ka go'an tahay sidii loo heli lahaa beeraley soo saartaa cunno ku filan bulshada hirshabelle
waxaa farxad noo ah annagoo ka duulayno waajibaadkii wasaaradda saarnayd ee ah in la horumariyo oo la garb istaago beeraleyda in maanta kanaalkii baadaay ee moyko la dhammaystiray wasiirkana uu xariga ka jiray aad ayaan ugu faraxsannahay ahamiyadda kanaalkan uu leeyahay waxay tahay in beeraleyda laga caawiyo wax soo saarkii sidoo kale wuxuu ahamiyad uu leeyahay kanaaladu waxay ka hortagaan ama yareeyaan fatahaadaha laba ahamiyad ayuu leeyahay waxaa keliyoon ku baaqaa kanaalka haddii la qoday dhowaanna farihi ayaa la qodi doonaa inaa idinku isku tashataan beeralaydu nidaamkii beeralayda kale ee kanaalada kale ay samaystaan oo ah inay guddiyadoodu akoomo samaystaan lacag iska aruuriyaan fasalka xigo marka u baada qoditaan ayaga ay qotaan taasna waxaa lagu gaaraa midnimo waxaa lagu gaaraa idinkoo beeralayda isku duuban aadaan ugu faraxsannahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaa kaloon aan halkaan ugu mahad celinaa kambaniga yool ee hawshaani fududeeyey iyo faaw oo gacan naga siisay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay reer baadaay hambalyo hambalyo hambalyo wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle maxamed sheekh maxamuud ayaa ugu dambeyn sheegay inay wasaaraddu diyaar u tahay in beeraleyda hirshabelle ay ka saacidaan wixii karaankooda ah
waxaa maanta sharaf weyn noo ah inaan mar labaad idin imaadno annagoo maanta kanaalka idin xarag jarayno kulankan kulankii ka horey wuxuu ahaa annagoo kanaalka dhagax dhigayno sidii kanaalka loo qodi lahaa maantana waxaan joognaa farxad kale oo ah in kanaalkii maantana loo qoday lagu waraabayo iskaashtooyinka ay ka faa'iidaysanayeen qaarkood la helay abuur beera la siiyey sidoo kale maantana kanaalkii wuu noo furan yahay muxuu ahaa waxaan rajaynaynaa in dadka iskaashatooyinka kanaalkan ku waraaba inay wax badan ka faa'iidaystaan si wax soo saarka stateka ama wax soo saarka soomaaliya uu kor u kobco waxyaabaha wax soo saarka kor u kobci karo waxaa ka mid ah in kanaaladii sida loogu talagalay looga wada faa'iidaysto marka kanaalkeena wuu noo furan yahay
xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa dhagax dhigay xarunta golaha culammada soomaaliyeed ee daarul iftaa waxaana uu sheegay in xarunta ay saldhig u noqon doonto mashaa'iqda diiniga ee loo baahan yahay in loo iftiimiyo dadka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha ayaa xuseyn bulshada soomaaliyeed ay yihiin kuwa jecel diintooda islamarkaana ay culimada weligoodba horseed u ahaayeen iyada oo taas laga duulayana ay hirgelisay xaruntan oo baahi weyn loo qabay xilligan
waxaan maanta runtii sidaa la sheegay culimmadu sheegtay bishaaro u ah ummadda soomaaliyeed in aan dhagax dhigayno daar aan isleeyahay wax badan bay ka bedeli doontaa soomaalida daar aan isleeyahay meelihii wixii loogu baahnaa runtii ee dadka soomaaliyeed mashaariicday ugu baahnaayeen ay ka mid tahay daarta aanu bixinay daarulfatwa dadka soomaaliyeed dad muslimiinah waa dad jecel diintooda islaamka culimmada soomaaliyeedna waa culimo taariikh dheer leh oo diintan keligood ayagu u soo harjadayey soo waday soo fidinayey geeska africa o dhan ku fidinayay soomaali keliya maaha muddo dheer ayaga oo aan wax kaalmo ah aan ka helin dowladdii soomaaliyeed ee lixdameeyadii la dhisay waxay ahayd in dalka iyo diinta iyo dadka oo intaas oo muhiim isu ah aynu isku maamulanno laakiin sidaad og tihiin maadaama aynu dhaxalnay nidaam eurubiyan ah oo waddanka ka jiray dadka soomaaliyeed dawlad saas isugu xidhan ma aysan dhaxlin loomana keenin marka waxaad moodaysay inay si uun uu dagaal uga dhexeeyo dowladnimadii iyo diintii dadku ay lahaayeen ee diinta islaamka ahayd waxaa marka taas soo ifabaxday in aysan isku furnayn si weyn culimmadii oo diinta dee bays u ahayd oo geela kuwa raacaya qur-aanka u dhigayey kuwa meelaha fafog ka daba tegayey dadka ku heshiisiinayey isku dhex waday ummadda ku hoggaaminayey oo hoggaan ahaa iyo dawladdii casriga ahaydee timid waxoogaa waxaad mooday in aysan si fiican isula jaan qaadin taasoo markii dambe ku soo gebagabowday in dee maantoo kale culimmadii soomaaliyeed magaaladan ee la laayo maalintaas oo la yidhaahdo waa maalintii ay soomaaliya balambalka iyo dhibaatadu iyo silicu u bilowday runtii waxaan rajaynayaa maanta oo aan halkan ka furayno daarulfatwa oo culimmadii soomaaliyeedna ay nala joogaan atlist inay inoo noqoto tawbo aan ka soo toobadkeenayno weliba qaranku ka toobadkeenayo wixii gacan qaran lagu geystay ee dhib ahaa marka ilaahay haynaga aqbalo waxaanan ilaahay ka baryaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu mashruucan uu inoo hirgeliyo mashruucan wuxuu saldhig u yahay ama aasaas u yahay majliskii weynaa culimmada ee sare ee dalkan arrimaha diinta ku hoggaamin lahaa ee dadkan midnimadooda ka shaqayn lahaa midnimada ummadda waxaa baysku u ah inay yihiin dad muslimiina kulligood oo wada sunniyiina oo wada shawaafica madhab ahaan marka dadkaas waxay u baahan yihiin in sidaa laysugu ilaaliyo kala duwanaanshaha dee madaahibta fiqiga ahi waa wax jira weeye tarjiixaadka culimmadu waa wax jira weeye laakiin waxyaabahaas inay ku harto dadka ahlulcilmiga ee ayagu lafahooda iyo aragtida ay qabaan naftooda ku dabaqaya laakiin bulshada markii ay fatwo timaaddo waxaa fiican in ay hal dariiqa bulshadu waa muqallidiin dad ma aha ayagu wax kala doordooran kara wax kala rajixi kara ma aha laakiin inay noqoto bulsho hal mid culimmadu hal meel ay u wadaan oo hal dhinac ay ku hogaamiyaan oo aan dhexdooda confusion iyo qaala wuxuu yidhi washeekh wuxuu yidhi hebel wuxuu yidhi aan lagu wereerin because hebel wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi qiila dadka waxaasoo dhan ma garanayaan dadku marka waxay u baahan yihiin hal fatwo inay inay helaan ay u baahan yihiin hadda ka horaa anigoo waddanka markaas xoogaa ka maqnaa waxaan imid laba kun iyo tobankii marka idaacadda ramadaan bay ahayd waxaan dhegaystay oon dhegaysan jiray barnaamij ka bixi jiray ee idaacadda ee muqdisho marka waxaa fatwoon jiray oo midba mar la keeni jiray nin culimaha oo aan filayo inuu daraja doctoraa gaaray iyo sheekh cali dheeraheenna marka waxaan runtii aad uga heli jiray waaan waxaan isweydiin jiray siday u kala duwan yihiin labada sheekh labaduba laba nin oo caalimiina wey laakiin ninna wuxuu rabaa inuu afarta madhab ku codkaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibarre oo maanta dhagax dhigayay xarunta cilmiga ee daarul iftaa oo laga dhisayo magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir axmed duqa magaalada muqdisho ee dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu magacaabay xilkana kala wareegay gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir yuusuf madaale ayaa markii u horreysay tan iyo magacaabistiisii kadib waxa uu dhagax dhigay labaatan waddo oo dhammaantood wada interloog ah safa cismaan ayaa warkan muqdisho nooga soo dirtay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho maxamed axmed amiir ayaa markii ugu horeysay tani markii lasoo magacaabay waxa uu dhagax dhigay labaatan wado oo interloog ah kuwaa oo laga hirgelinayo degmada kaaraan ee gobolka banaadir gaar ahaan waaxda jabuuti wadooyinkan ayaana muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha waxaana dhagax dhigan goobjoog ahaa bulshada degmada qeybaheeda kala duwan waxaana ugu horeyn dadka deegaanka ay bogaadiyeen dhismaha wadooyinkan iyaga oo gudoomiyaha gobolka banaadir u sheegay inay garabkiis yihiin xilli weliba inaan kuu sheegaan rabaa boqolkiiba toddobaatan iyo shan kaara waa loo soo hoydaa lagama shaqeeyo dadkuna way og yihiin halkan lagama shaqeeyo waa laga shaqo tagaa ilmahaas oo day iskuula ka dhammeeyaan koonfurta usheeg jaamacad u tegayaan jaamacada ma laha isbitaal ma laha ganacsi ma laha waxba ma laha adaa lagaa rabaa gudoomiye baaraka allah inta marka saas darteed waryaha igu dhegan ee wax badana iisii dhiman waxaan leenahay waxaan kaa codsanaynaa inaad ka dhigto dalkan iyo deegaankan sidii aad meesha aad ka timid waxaad ka timid dal wasiirka iyo xildhibaanka ay shaaha kula cabaayeen baawrka baska la raacayaan sidii inaad ka dhigtaan kaa codsanaynaa waana ku mahadsanta gudoomiyaha degmada kaaraan farax cadaani ayaa sheegay inay jiraan wadooyin hore oo ay ka mid tahay tii jamhuuriya oo horey loo dhagax dhigay ilaa haddana aan weli la dhisin maamulka gobolka ayuuna ka codsaday in markaa shaqadaasi ay dhammaystiraan mudanu gudoomiye aadan kaaga mahad celinaynaa maanta inaad noo dhagax dhigto labaatan labaatan waddo oo interloog ah hore waxaan ugu shaqaynay waaxda wajaar labaatan waddo laba laabina way noo dhammaatay kuwo kalena way noo socdaan kuwo kalena way noo dhiman yihiin oo aan rabno inaa ayakan noo dhagax dhigto noona hergeliso mudana guddoomiye waxaa laga yaabaa labaatan waddo labaatan waddo oo interloog ah oo jabuuti laga dhigaayo meeqa mitir waaye maxay la eg yihiin waxaa laga yaabaa dadka inay isweydiiyaan waddo kasto waa hal kilomitir insha allah ayagoo saan ku qorxoonna waa lasoo bandhigi doonaa doo ilaahay na gaarsiiyo hadeertaana aaday u dhibaataysiiyeen wadooyinka mudana guddoomiye cid mari karto ma jirto baabuurna ma mari karo dad shacaba ma mari karaan ciyaalka iskuulleyda oo kuwaana boora ku yaal waaxda wajaar haddii aad iskuulaadka ku yaala aad tagto ilmaha aaday nadiif u yihiin meelaha interrooga aan saarnay laakiin jabuutina waxaan rajaynaynaa ayakan interroog haddii oo noo hergalo wiilasheena iyo gabdhaha inay aad u qorxoonaadaane busta ay ka raastaan shacabka degmada kaaraan iyo maamulka degmada oo wakiil ka ahay waxaan kaa codsanaynaa waddo waxaa jirta jamhuuriya la dhaho oo sanad iyo dhowr bilood la dhagax dhigay oo aan hergelin waddadaas jamhuuriya waa lagu dhibaataysan yahay dhibaato weynaa lagu qabaa sanad iyo saddex biloodaa la dhagax dhigay hadda ka hor duqi ka horreeye ayaa dhagax dhigay mana hergelin anna ma joogan markaas guddoomiye degma ma aheen laakiin markaa imaaday abaabul badanaan samaynay shirkaddii lagu wareejinay way fuli weysay guddoomiye waxaan kaa codsanaynaa annaka diyaara unaa kaalinteenna wadda laamiga markii la samaynaayo degmadana baree bixisaa barna rugta ganacsiga ayaa baxsho barna gobolka banaadir oo cashuurtii la qaado ku soo celinaa annaka cashuurtii cashuurtiina diyaaraan u nahay inaan bixinno qaybtii boqolkiiba soddon ha noqoto boqolkiiba labaatan ha noqote waddadii laamiga wixii loogu talagana lacag ahaanaan diyaar u nahay waddadaas waxaan rabnaa guddoomiye inay ku sheegato waddadaas waxaan rabnaa inay ku sheegato lagaagana duceeyo waddadaas waa lagu dhibaataysanyahay waxaa laga yaabaa hadda miidiyaha facebooka diga dhigo wad- labaatankaa waddo kumatiga ugu horreeyo waxaa la leeyahay waddada jamhuuri boorkia lasoo dhigaa boorkii sa- sanad iyo shan bilood ka hor la dhigaa lasoo dhigaa waxaa leeyahay waddada jamhuuriya maxaa loo hayaa dadka jamhuuriya soo cashuur lagama qaado maamulka degmada kaaraan waddada jamhuuriya ma u xil saarna miyaana la leeyahay guddoomiye waddadaas waa ku ceebaysannahay qarash inaan bixino diyaara onaaka degma ahaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho maxamed axmed amiira ayaa gabagabadii goobta ka hadlay isagoo la dardaarmay maamulka degmada kaaraan bulshadana ka codsaday in laga shaqeeyo bilicda caasimada si ay ula tartanto caasimadaha kale ee adduunka waxa uuna sheegay in doorashooyinka dalka ee la iclaamiyey ay u istaagaan bulshada caasimada marka hore waxaan idinkugu bishaaraynayaa dad wax qabsan kara inaad tihiin idinkaa muujiyey dadku markay isku tashadaan ayay wax noqon karaan guddoomiye cadaani waxaad tidhaahdeen ha naga bedelina Cad- cadaani si aan u bedelin waxaan ka rabaa degmada oo dhammaanteed cagaaran oo calankii indhow eg waxaan kaloo ka rabaa guddoomiyaha isaga ku xiga inaad soo doorataan haddii intaasi aad kala shaqaysaan waa idiin joogi doonaa marka taasi waa kaftanka hore iyo, iyo furitaanka marka hore waxaan salaamayaa dhammaan cid kasta oo halkan ka soo qayb gashay mansabka iyo magaca ay ku taagan tahaan ku salaamayaa qof waliba intaas waxaa dheer waxaan gaar u salaamayaa ardayda oo ca- ee goora hore iigu dambaysay dharkan quruxda badan leh ee jaallaha ah sidoo kale waxaan salaamayaa hooyooyinka iyo gabdhaha saraakiisha ciidamada ee maamulka inoo haya iyo kuwa hadda aan ku taagannahee ammaankeenna sugaya odayaasha talada iyo guddoonka inoo go'aamiyey oo halkan taagan oo weliba nin oday ahoo meeshan ka imid si fiican u yaqaano uu ka mid ahaa guddoomiye faaraxna waa salaamayaa oo arrintan soo qabanqaabiyey ka shaqeeyey marka waa kugu ammaanayaa ilaahay ha kula garab galo waa xil aad u adag aad u culus intanoo qof oo adiga ku daba joogta in- ayaa mas-uuliyaddeeda ku saaran tahay marka waxaan rajaynaya in ilaahay kuu fududeeyo culayska dadkaaguna ay ku taageeraan labaatan waddo waa wax aad u badan runtii marka la fiiriyo inaad labaatan waddo interloog dhagaxa aad dhiganaysaan maanta waxay tusinaysaa boqolna inaad dhigan doontaan sidaas daraaddeed waa idinku ammaanayaa waa idinkugu ducaynayaa anigana ka guddoomiye ahaan waxa igu xiran insha allahu waan ka soo bixi doonaa
halkaad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda jowhar siddeetan iyo sagaal dhibic shan megahertis markana warka dibadda saddex muwaadin oo u dhashay dalka shiinaha ayaa lagu qabtay dahab iyo lacag caddaan ah oo gaaraysa lix boqol iyo konton kun oo dollar bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta dalkaasi dahabka iyo lacagta ayaa lagu qariyay qaybta hoose ee kuraasta gaari ay ku safrayeen sida uu sheegay jen jacques barusi guddoomiyaha gobolka kivu ee koonfurta ku yaala wuxuu sheegay in howlgalkii lagu soo qabtay raggaasi uu qarsoodi ahaa kadib sii deyntii dhowaan koox kale oo muwaadiniin shiinees ah oo lagu eedeeyey in ay ku mashquulsanaayeen macdan madow oo sharci darro ah oo isla aagga raggaana lagu qabtay bariga dimuqraadiga kongo waxaa ku jira keyd badan oo dahab luul iyo macdanta loo isticmaalo sameynta bateriga taleefanada gacanta iyo baabuurta korontada ku shaqeysa in ka badan lixdan milyan oo reer mareykan ah ayaa wajahaya xaalado adag kadib markii duufaan culus oo ceyriyaamo baraf wadata ay ku dhufatay qeybo ka mid ah dalkaas inta badan kanada iyo soddon gobol oo mareykanka ku yaala laga soo bilaabo gobolka kansas ilaa xeebta bari ayaa waxaa ka jira digniin dhanka cimilada ah sida ay sheegtay waaxda cimilada qaranka mareykanka duufaantan ayaa sidoo kale la filayaa in ay gaarto magaalada washington xaalad deg deg ah ayaa loogu dhawaaqay gobolka kentucky virginia west virginia kansas arkansas iyo moseri xitaa qeybo ka mid ah gobolka florida oo aan lagu aqoon qabowga daran ayaa la filayaa in xaalado baraf ah ay ka dhacaan qeybo ka mid a magaalada new york ayaa laga soo sheegayaa ceeryaamo baraf wadata dhanka kale aqalka koongareeska ayaa la filayaa in gelinka dambe ee maanta xilliga dalkaasi ay meel mariyaan guusha trump uu saddex bilood ka hor ka gaaray doorashada madaxtinimo ee mareykanka balse ma cadda in cimilada ba-an ay dib u dhigi karto ilaa inta ay caasimadda kusoo laabanayaan qaar ka mid ah xildhibaanada oo deegaanadooda ku sugan warkii duhurnimo aad kala socoteen dhegeystayaal idaacadda jowhar waynaga intaa